بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو عيسى رحimه الlه taعالى bab في hwاب man أcتqa رqبة bab ay hada kani baab baab weeyaan fي hawaabi man qof hawaabtii cadayntiis actaqa xoreeyey raqabatan luqun xoreeyey qaala xadaanaa qutaybatu marka abwaabtan nuduurta al-aymaan wanuduur wuxuu ugu soo daray baabkan waxa ay tahay waxyaabaha qofka uu nadarka ku geli karo ayaa waxaa ka mid ah ama dhaarahaba noqon karo qofku inuu iltizaamo qurba min alqurab inuu iltizaamo oo ay ka mid tahay cidqiga iyo xoreyntaba oo maalan uu yidhaahdo lilaahi calaya cidqu cabdii alla wuxuu igu leeyahay addoonkayga inaan xoreeyo haddaan waxaas helo dayib ama haddii aan waxaas sameeyo addoonkaygu waa xor iyadana dhaarbau dhinacaas ka shabahaa dayib oo meesha uu uga shabahayana waxay tahay xadiga iyo manciga ku jiro dayib qaala xadaanaa qutaybatu wa huwa bnu saciid abu rajaa qaala xadaana allaytu can ibni اlhaad wahuwa yaziid bn cabdillaahi bni اlhaad can cumara bni caliy bni اlxuseyn can saciid bni marjaanata can abi hurayra qaala samictu rasuula اllahi sal l slama yaquul nebigoo dhahayaan maqlay buu yidhi man actaqa raqabatan nafsad ama luqun qofkii xoreeyo mu'minatan mu'minad ah actaqa allahu minhu bikuli cudwin minhu cudwa min annaar actaqa allaahu alla wuu xoraynayaa minhu isaga xaggiisa bikulli cudwin xubin kastaa wuxuu ku xoraynayaa oo minhu isaga ka mida cudwan xubin mina naariyu uga xoraynayaa nafsadaa uu xoreeyey xubin kastaoo ka mida isaga kan xoreeyey xubintiisa ayuu uga xoraynayaa naarta alleh xataa yuctiqa farjahu bifarjihi ilaa uu alle qofkaa naartaa ka xoreeyo farjigiisa uuna uga xoreeyo ninkaa uu xoreeyey farjigiisa muqaabilkiisa ayb xadiidkan bukhaari iyo muslim iyo ayaa wariyey nasaa-ina fi sunan اlkubraa buu ku wariyey waana saxix qaala wafi lbaabi can caaishata wacamr bni cabasa wabni cabaas wawaathilata bni اlasqac waabi umaamata wakacbi bni murata wacuqbata bni caamirin qala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiixun hariib hariibu min hada اlwajhi ayb wabnu اlhaad ismuhu yaziid bnu cabdillaahi bni اlhaad yaziid bnu cabdillaahi bni usaamata bni اlhaad wa huwa madaniyun hiqa qad rawaa canhu malik bnu anasi wagayru waaxidi min ahli اlcilmi imaam malik iyo heyrkii baa ka wariyeen oo ahlucilmiga ka mid ah ayb tarjamadii marka xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir oo hawaabka uu qofka qof haddii uu xoreeyo uu ka helayo ayaa ku sugan xadiidka qaala baabun fi rajuli yalqimu khaadimah baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yalqimu dharbaaxayo khaadimahu khaadimkiisa qofka yacnii ninka u shaqeeya dharbaaxayo yacni macnuhu waxay tahay waa inuu xoreynayo marka sida fiican inuu xoreeyo ayb uuna keeni doono ayb qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa almuxaaribiyu can shucbata can xuseyn can hilaal bni yisaaf can suweyd bni muqarinin ilmusaniy qaala laqad ra'aytunaa waa is arkaynay sabcata ikhwatin toddoba walaalo ah xaal aan nahay maa lanaa khaadimun khaadim ma anaan lahaynoo nooma sugnaanin ilaa waaxida hal maahani falatamahaa axadunaa midkeen ayaa dharbaaxay fa amarana nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuuna amray an nuctiqahaa inaan xorayno tacsiir iyo canaano uga dhigayaa ee qofka hadduu qaadimkiisa dharbaaxo inuu xoreeyaa kafaaro gud oo waajib ku ah ma aha ee arrintan markaa waxaa loogu abaalguday marka maslaxadii ay ku qabeen in laga tegsiiyo oo arrintaana ciqaab looga dhigay qala wfi اlbaabi can bni cumar whada qala wahada xadiidu xasanu صaxiix wqad rawaa غayru waaxidi hada اlxadiiثa can xuseyn bni cabdالraxman wadakara bacduhm fi hada اlxadiiثi qaal laطamahaa calىa wajhiha wejiguu ka dharbaaxay markaa buu nebigu sidaa yeelay ayb mucaawiyata bnu اlxakam asulami xadiidkiisana waatuu ahaa muslim markuu jaariyaddii ay neefkii ariga ahaa uu ka dhumay waraabaha iyo mayeyda ay ka cuntay xooliyo mid dhiman oo u yimid waa intuu xanaaqay sida bani aadamka u xanaaqo oo kale ayuu dharbaaxay rasuula lowsan yeelaa addoon xorey buu yidhi marka xore markaas nebiga waa ti uu yeeray uu yidhi marka uu imtixaanay ee uu yidhi ayna allah aaway allah markaasay tiri fi samaa man ana anta rasuulullahi markaasuu yidhi actiqaha fa inahaa mu'mina xoray marka waa mu'mina waa sida markaa saasaa u fiican wanaagsanna hadda laakiin kafaaro jaan go-an oo qofkii qof dharbaaxo inuu addoon xoreeyo ama qofkii addoonkiisa dharbaaxo inuu addoonkaa xoreeyo waajib ku ah ma aha ayb waa min baab tacsiir oo kale waxyaaba saas ah ayb qaala waqad rawaa qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati اlxalifi bigayri milati اlislaam tarjamadan marka aniga nusqada aan haysto wuxuu ka keenay sharaxa ciraaqi laakiin mubaarak fuuriga iyo makhduudaadka dhammaantood wax tarjamaa ma qorayaan baabun bisay dhigayaan qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa isxaaq bnu yuusuf alazraq can hishaamin الdastuwaa'iy can yaxya bni abi kahiiri can abi qilaabata can haabitini can haabit bni daxaak qaala qaala rasuulu llahi sal l slama man xalafa qofkii dhaarto bimillatin ku dhaarto diin gayri lislaami aan islaamka ahayn kaadiban isagoo been sheegayo fa huwa kamaa qaala waa siduu u yidhi ayb marka alxalifu bishay shay in lagu dhaartaa xaqiiqadiisu waxay tahay in lagu dhaarto shayga laftiis oo macnuhu uu yahay xaraf min xuruufi اlqasam in meeshii la keeno lagu dhaarto wallaahi billaahi oo kale la yihaaha waxaa kaloo la dhihi karaa shaygaasuu ku dhaartay qofkaasi waqad yuطlaqu cala اtacliiqi bishayi yamiinun mararka qaarna shayga haddii shay lagu xiro dhaar waa laysaga tilmaamaa ka qowlihim maala waxay leeyihin fulanun xalafa bialaaq fulaanun hebel xalafa wuxuu ku dhaartay bialaaqi furiinkii uu ku dhaartay ama waxay dhahaan xalafa bilcidqi cidqibuu ku dhaartay ayb oo markaasna waxay u jeedaan taliiqu tacliiqu bialaaq alaaqu bitacliiq yani alaaqii in tacliiq lagu xiro ayb meesha ay is marka xalif ama dhaar marka la yidhaha laba waxay ku dhacayaan dhaartan la yaqaano ee xuruuftan qasamka inta lala yimaado lagu dhaarto iyo waxaa kale qasam ama yemiin la dhahaa ee shay marka aada rabto inaad iska reebto ama inaad samayso marka aad rabto inaad furiin meesha soo geliso cidqi inaad soo gelisid waxyaaba alla loogu dhawaado inaad soo gelisid oo maalan aad tiraahd waa iga furan tahay xaaska waxaas haddaan sameeyo ama iyadu hadday waxaas samayso waa furan tahay alxalifu bialaaqa leyraa meesha ay iska leeyihiinna waxay tahay mid kastaa waxaa ku jiro xathun wa mancun markaad tiraa wallaahi laa afcal ilaahan ku dhaarto waxaa ma samaynayo maxaa ka maxaa meeshaa ku jirana manci baa iska inaada waxaa samayn inaad rabtaa haddaan sameeyo waa iga furan tahayna manci baa iyadana ku jiro ibnu daqiiq ilciid ixkaamulaxkaamka sidaasuu sheegay ee middaan marka hadda halkan looga hadlayaa marka waxaa laga wadaa tan labaad waa nooc tacliiq oo kaleo wuxuu leeyahay diintaba waa ka baxay haddaan waxaa sameeyo yahuudiyaan ahay haddaan waxaa sameeyo middii tacliiqi buu ka wadaa ee ma ahan yacnii middii qasamkii ee xurufulqasamka la soo gelinaye ma ahan wuxuu ka wadaa waxaan samaynteeda waxaan ma samaynaayo ee macnaha marka uu ujeedana haddaan sameeyo waxaas yahuudiyaanba ahay mas manci buu ka rabaa meeshaas ayb middan dambe marka qeybkan labaad waaye marka midda baabkan ama xadiidkan uu ka warramaayo ibnu daqiiq ixkaamulaxkaamka sidaasuu yidhi ee isagada marka gaalnimadiisii iyo say noqonaya wixii haddii uu sameeyo uu dhaar furo ma gaaloobayo siday culimmadu u badan yihiin ilaa inuu niyeysto gaalnimada maahane niyeysto marka waxaan ka wadaa inuu yidhaahdo waxaas haddaan sameeyo yahuudiyaan ahay wuxuuna markaa yacni rabaaba yahuudinimadii hadduu sameeyo inuu yahuudi noqdou rabaa ee markaasi markaasuuba gaaloobayaa lianna aliraadatu iraadatu lkufri kufrun qofku gaalnimo haddii uu doono ama uu niyeysto iyadaaba gaalnimo noqonayso ayb haddii uu diintaas ku dhaaranayo weyneynayana tacdiim iyo uu ku jirana dabcan waa gaalnimo iyada ayb qaala hada xadiidun xasanu saxiix marka xadiidkan arrinkan arrin weyn inuu yahay baa loo keenay meeshan ee diintii waa ka baxay daahirkiisaas ma aha qaala waqad ikhtalafa ahlu lcilmi fi hada way isku khilaafeen idaa xalafa arajulu bimilatin siwa alislaam hadduu ku dhaarto qaala wuxuu dhahayaa huwa yahuudiyun ow nasraaniyun waa kaas in facala kada wa kada waxa hadduu sameeyo waa yahuudi waa nasraani ayb fafacala dalika shay-a shaygii buu sameeyey faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen qad ataa cadiiman arrin weyn uu la yimid walaa kafaarata calayhi kafaarana dushiisa ma aha wahuwa qowlu ahli اlmadiina weeyaan wabihi yaquulu maliku bnu anas wailaa hada اlqowli dahaba abu cubayd shaaficina sidaasuu ku tegay marka haddii uu qofka sidaa u dhaarto kafaara kama laazim kama waajibayso isagana waa inuu ilaahay istikfaar weydiista u toobad keena wa qaala bacdu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ا l slm wataabiciina wagayrihim calayhi fi dalika alkafaara kafaara dushiisa oo laga rabaa wahuwa qowlu sufyaana waaxmeda waisxaaq daawuus iyo xasan albasri iyo naqacina sidaas oo kale ay qabaan iyo awsaaci sida ibnulmundir ishraafka ku sheegay laakiin ibnulmundir wuxuu doortay alqowl alwal qowlka hore oo ninku hadduu sidaa u dhaarto kafaaro inaynan ku laasimeynin maxaa yeelay yemiin guntan mayso ama xer mayso maba ahanba sideeda qaala alimaamu abu ciisa baabun xadahanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadahanaa wakiicun can sufyaan can yaxya bni saciidi can cubayd illaahi bni zaxr can abi saciidin alrucayniy can cabdillahi bni malikin alyaxsubiy can cuqbata bni caamir sideed buu marka nebigu u jiraa waa sanad naasila inta badanna afar meelahaas uu nebigu u jirsadaa hadda sideeduu nebigu u jirsadaa qaala qultu yaa rasuula allah ina ukhtii nadarad walaashay wey nadartay an tamshiya ila lbeyti kacbada inay u socoto xaafiyatan iyadoo cagacad gayra mukhtamiratin mid markaa hagoogan aan ahayn ayb faqaala nabiyu sal l slam ina allaha alle laa yasnacu bishaqaa'i ukhtika shay-an walaasha dhibtooshadeeda ilaahay waxba ku samayn maayo faltarkab gaadiid ha raacdo waltakhtamir ha khimaarato ayb waltasum halaaata ayaam saddex maalmoodna ha soonto ayb marka xadiidku waa saxiix laakiin waltasum halaaata ayaam isnaadkan ayay kusoo aroorto dacfiga ku jira bis ninkaa cubaydullaahi ibnu zaxr ayaana mukhtalafun fiihi ah akharu ahlilcilmina way daciifiyaan ayb marka mutaabacaad iyo wixii lamida waa usuu badaa isaga ayaana waltasum halaathata ayaaminta keenay shalaanna ka hadalnay nadarka shayga mubaaxa ah marka la nadro ma guntan maa mase ma guntan maayo haddii marka shay mubaaxa intuu nadar ku galo ou ka baxana hal talzamu calayhi kafaaratun am laa shalayaan ka hadalnay min ahli lcilmi qolo dhahaysaa ku jirto kafaara laazimayso wa minhum waxaa ka mida iyaguna qole aan kafaaro m kafaaro ma waajibaysa dhahayaanna waa ku jiraan dhammaantoodna marka nusuus iyo waxbay deliishanayaan qolada kafaaro ma laazimaysa dhahayaan maxay deliishanayaan ke qolada waajib kafaara ma laazimaysa kuwa dhahaya a abu israa-eil qisadiisii nadara abu israa-eil inuu qoraxda taagnaado unan fariisanin soomo soonkii wadaa layidhi inta kalena waa la yska daayay wax kafaarana lama sheegin qolada kalena maxay xujaysanaya a gabadhii marka dufka nebigu uu yihi awfi binadrika in nadarkeedu xirmay aa laga fahmay qala wfi lbaabi can ibni cabaas qala wahada xadiidu xasan qala wاlcamalu cla hada cinda bacdi ahli اlcilmi wahuwa qowl axmeda waisxaaq qala alimaam abu ciisa baabun xadaanaa isxaaq bnu mansuur qala xadaanaa abu lmugiira qala xadaanaa alawsaaciyu qala xadaanaa الzuhriyu zuhri shalay waxaan la soo martay tadliiskiisa yaana soo maray abu zurcat alciraaqi laftiisa waa sheegaa wuxuuna bacd ala'ima ka sheegaa mashhuur inuu ku yahay oo mashhuurun bitadliis saas oo kale u sheegayaa dabaqada saddexaad oo ibnu xajar ku daray oo aan la aqbalaynin ilaa inay an yusarixuu bisamaac haddana laakiin abu zurca wuxuu leeyahay waa la aqbalay tadliiskiisa saxiixa iyo ku jira laakiin saxiixeynka cancanada mudalisiinta saxiixeynka ku jirta dhib awalba ma lahayn iyada ayb qaarna waxay yidhaahdaan tadliiskiisa iyo m iyo maraasiishiisa iyo labaduba ma fiicna can xumayd bni cabdiraxmaan an ibraahi can abi hurayrata qaal xumayd bni cabdiraxmaan kan kee waana can abi hurayra ba la leeyahay laba xumayd ibn cabdiraxmaanaa jirta xumayd ibn cabdiraxmaan ibni cawf kan asaga kaas xumayd ibn cabdiraxmaan alximyarina waa jira xadiidka dheeree jibriil ninka warinayo yaxya ibnu yacmur iyo isaga ay isla socdaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man xalafa minkum qofkii dhaarto idinka idinka mida faqaala fii xalifihi ku yihaa wallaati waalcuzaa falyaqul laa ilaaha ila allahu ha dhaho waman qaala tacaala qofkii yihaha kaale uqaamirka aan kula qamaartame falyatasaddaqa sadaqayso ayb khaaabi wuxuu yidhi alyamiinu inamaa takunu bilmacbuudi اlmucadam dhaarta waxaa lagu dhaartaa macbuudka la caabudaya la weyneeyo faidaa xalafa billaati wanaxwihaa hadduu ku dhaarto faqad daaha alkufaar gaaladii buu shabahay ayb fa umira markaasaa la amray an yatadaaraka bikalimati tawxiid inuu dib iskaga haleelo badanaana dee qisada ay ku timid waxay tahay sacd bnu abi waqaas nimankan mushrikiinay ahaa jireen jaahiliyay ka soo baxeen ee wallaati walcuzaa afkooda waa ku badnayd ayagoon u qasdaynin marka ninkii inta kufri ka soo baxay kelmaddii kufrigana ay afkiisa awal ku badnayd ee bacda alislaam haddii uu ku dhawaaqo isagoon u dan lahayn ama ay afkiisa kasoo fakato isaga marka waxaa loo sunnaynayaa inuu laa ilaha illa allahu yidhaahdo laa ilaha illa llahdaasna maaha macnaheedu inuu diinta ka baxay oo uu hadda soo islaamaya ma laga wado sidaa waxa yidhi male xadiidka sacd ibn abi waqaasna waa ku jirtaayo isaga sacd wuxuuba leeyahayba nebiga waxaan iri buu leeyahay kuntu kuntu waxaan qultu wa ana xadiidu cahdin bijahiliyatin ayaan wallaati walcuzaa ah xadiidu cahdin bijaahiliyatin ayb ibnulcarabi isaga laakiin wuxuu yidhi man xalafa biha qofkii ku dhaarto jaadan isagoo aan kaftan iyo waxa aynan ku jirin ama isagoo yacni jaadan isagoo u qasdayo fa huwa kaafirun waa gaal waman qaalahaa jaahilan qofkii yidhaahdo jaahilnimo ow daahilan ama waaba markaas uu dhahayo ma carabkiisaa ka boobay yaquulu laa ilaaha illa allahu buu dhahayaa kaas bis oo kafaaray arrintaa iyadaa u noqonaysaa abu bakr ibn lcarabina sidaas wey qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wa abulmugiira huwa alqowlaaniyu اlximsiyi wasmuhu cabdulquduus bn اlxajaaj wasmuhu cabdulquduus bn اlxajaaj qaala baabu maa jaءa fi qadaءi اnadri can اlmeyit meydka in nadarka laga oofiyo oo laga gudo laga qalleeyo waxay ku yimid qala xadaثna qtaybة qala xadaثna اleyث عan ibni شhihaabi عan cubayd الlahi bni cabdالlahi bni cutbata عan ibni cabaas ana sacda bna cubaadata istaftaa rasuula الlahi sal ly slam nebigu ka jawaab dalbay fii nadri nadr kaana calىa umihi hooyadii dusheeda ahaa tuufiyad waa la oofsaday qabla an taqdiyahu intaynan qallaynin ka hor ayaa la oofsaday iyada faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yihi iqdihi canhaa ka gud iqdihi ka gud canhaa xaggeeda ka gud qaala hada xadiidun xasanun saxiix marka meydka haddii uu nadar ka tago oo isagoo gudin ou dhinto waa laga gudayaa oo qofka qariibkiisa ah ama u dhow ayaa ka gudaya baabu maa jaءa fii fadli man actaqa baabu bayaani maa kii caddayntiisi buu baab yahay jaa-a ku yimid fii fadli man actaq qofkii xoreeyay fadligiisa baabkan isagana cinwaankiisa makhduudaadka kuma soo aroorin nusqada ciraaqi iyo mubaarak fooriga ayuu ka qoray marka muxaqiqa kitaabkan qala xadaثna mحamed bn cabd اlأعlى qala xadaثna cimran bn cuyaynata wa huwa ahu sufyaana bni cuyayna sufyaan bnu cuyayna walaalkiisu can xusayni can salim bn abi اljacd can abi umamata wagayrih min asxaabi الnabiy sal ه slam yacni can الnabiy sal ه slam yani nebigu ka warinaya ay ujeeda qaala ayuma mri'in muslimi qofkii oo muslima actaqa mra'an musliman qof muslima xoreeyo kaana wuxuu noqonayaa fakaakahu min annaar kan marka ka fakinaya ka furanaya naarta yujzi-u kullu cudwin wuxuu ka gudayaa minhu isaga ka mida cudwan minhu cudwi kan ka mida wa ayuma mri'in muslimin qof muslim oo actaqa mra'atayni laba naag xoreeyo muslimatayni laba haweeney oo muslimada qofkii xoreeyo kaanataa waxay noqonayaan fakaakahu min annaar naarta in markaa inay ka furanayaan marka nin iyo naag xoreyntood isku mid maaha hal nin oo la xoreeyo iyo laba naag oo la xoreeyo isku ajar noqonayo yujzi-u kullu cudwin minhumaa cudwan minhu haweenkaa labadaas cudwi kastoo iyaga ka mid ah labadooda wuxuu u gudayaa oo naartii ka looga korinayaa cudwi ama xubin ninka ka mida ayb wa ayuma imra'atin muslimatin haweeney muslimadu actaqat imra'atan muslimatan xoreyso kaanat fakaakahaa min annaar naagtay naagta waa isu dhigmaan dabcan yujzi-u kulu cudwin minha cudwan minha qala hada xadiidun xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi qala alimaamu abu ciisa wa fiqhu hada اlxadiid xadiidkan fiqigiisu wuxuu yahay maa yadullu wax tusayo calaa ana cidqa adukuuri lilrijaali raggu xoreyntooda ay rag xoreeyaana afdalu ka fadli badan min cidqi اlinaah naagaha xoreyntooda liqowli rasuuli llahi sal l slam man actaqa imra'an musliman kaana fakaakahu min annaar yujziu kulu cudwin minhu cudwan minhu ayuma mri'in muslimin actaqa imra'atayni muslimatayni kaanataa fakaakahu min annaar yujzi-u kulu cudwin minhumaa cudwan minhu waa iska caddahay marka qaala alimaamu abu ciisa bismi illaahi اraxmaani اraxiim abwaabu siyar can rasuuli llahi sal ll ly slam siyarta abwaabtooda ayuu u baab yahay nabiga sal ll ly slam laga warinayo assiyar marka waa jamcu siira siyar siyarkana marka waxaa loo jeedaa waa abwaab uljihaad halkan wuxuu ka bilaawda marka abwaab uljihaad ayuu gelaya culimada in badan oo kamida jihaadku kitaabu siyar ama abwaabu siyar iyo ayay yidhaahdaan maxaa yeelay maqaasida rasuulka iyo jihaadkii rasuulka ayaa in badan oo yacnii siyarkii noloshiisa nebiga wax badan oo ka mida maqaazi ayaa u badan marka sidaasaa markaa siyar loo yiri marka abwaabu siyar marka la leeyahay dee fiqhu ljihaadna waa soo gelaya waxaa kaloo soo gelayo siyaasa sharciyana halkan waa ku jirta leanna ummadaha nebiga sida ula dhaqmay iyo soo u maamulay iyo sida qaabka ula dagaalamay iyo kuwii ula heshiiyey qaabka ula heshiiyey iyo waxaas oo dhan baa ku jiraan walidalika marka alimaam ibnu lqayim wuxuu yidhaahdaa aclamu nnaasi bisiyaasa sharciya dadka kuwa ugu cilmiga badan siyaasa sharciya waxay tahay oo culimada dhexdooda kuwa ugu cilmiga badan maqaasida rasuulka sal l slam leanna maqaasidii bay kasoo dhexbaxaysaa maqaasidaasna marka dee fiqhi badan baa ku jiro qaala baabu maa jaa-a fi dacwati qabla alqitaal inta aan la dagaalamin ka hor dacwada isu yeeritaanka dadka lala dagaalamayo towxiidka in loogu yeero dadka marka lala dagaalamayo waa laba nooc qole ay dacwo gaarin iyo qole ay gaartay qolada dacwada aynan gaarin waxaa waajib ah waxaa waajiba iyaga in loo sheego oo la gaarsiiyey dacwada intaan weerarka iyo dagaalka ee lagu qaadin waa in la dacwadii la gaarsiiyo markay diidaan kadib lala dagaalo xujadii lagu oogo kuwii hadda ka hor ay dacwada gaartay laakiin waa la sunneeyaa inta aan lala dagaalamin in loo sheego ilaa in dhibaato ay ama ay arrintaas iyadaa marka maqsad ama maslaxo weyn ay ku aan lagu gaari karin mar in la ogaada maahan haddii marka qoladaa loo waa loo sunneeyaa haddii laga tago dhib ma laha oo iyaga oo gaa iyagoon iska jirin inta la gaado sidaas lagu weeraro nebiga siiradiisa labadaba waa lagu arkay reer beni lmusdaliq habeennimo weeraray habeennimana hadda waa waa gaadmo dabcan oo markaa yacni iyagoo kadsoon ayuu ku dhexdhacay iyaga marka dacwada horey u gaartay qolada aynan dacwada gaarinna nebiga meel marku gala qaryo iyana waa dhegaysan jiray aadaan iyo waxbuu ka dhagaysan jiray oo markiiba kuma dhufan jiray ayb axaadiidta markaa loo yeero dacwaha loo sheega tilmaamaysa waxaa lagu xambaarayaa marka dacwadu waajibay noqonaysaa marka aanay dacwo hore u gaarin hadday dacwo gaartayna waajib maaha qala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qala xadaanaa abu cawaana an caطaء bni saa'ib can abilbaktari abilbaktari waxaa la yihaha saciid bnu fayruuz aطa'i ana jeyshan min juyuushi اlmuslimiin ciidan ciidamadii muslimiinta ka mida kaana amiirahm salmaan اlfarisiy amiirkoodu wuxuu ahaa salmaan xaasaruu waxay hareereeyeen qasran qasri min qusuuri faris faris qusuurteeda ka mida dhufays bay hareereeyeen xadiidkan marka sanadkiisa inqidaac baa ku jira oo abulbakhtari ma soo gaarin salmaan bal abulbakhtari cali ma soo gaarin xataa salmaanna cali waa ka hor dhintay labadooda salmaanaa hor dhintay ayb faqaaluu waxay yidhahdeen yaa abaa cabdillaahi alaa nanhadu ilayhim salmaan kunyadiisa waa alaa nanhadu miyaanan hinqanaynin oon kacaynin ilayhim xaggooda miyaanan u kacaynin oonan weeraraynin qaala wuxuu yidhi dacuunii iga idaaya adcuuhum kamaa samictu rasuula allahi sal ly slam yadcuu waa u yeerayaa saan maqlay nebiga inuu dadka ugu yeeri jiray fa ataahum salmaanu waa u yimid faqaala lahum wuxuu ku yidhi inamaa ana rajulu minkum anuu waxaan ahay nin dhalyada xaggeeda idinka idinka mid ah farisiyun nin farisi baan ahay tarawna alcaraba yutiicuunii waa u jeedaan carabtu waa iga dambeeyaanoo jeeshkan aan wato anaa amiir u ah oo dadkaa carabta waad arkaysaan inay adeecayaan fain aslamtum haddaad islaamtaan falakum midlu ladii lanaa waxaad yeelanaysaan waxa annagu aan leenahay oo kale wacalaykum midlu ladii calaynaa waxaa waajib idinku noqonaya waxa annaga waajibka nagu ah oo kale wain abaytum haddaad diidaan ilaa diinakum diinka aad ku taagantihiin maayo wax kale haddaad diidaan taraknaakum calayhi waan idinkaga tegaynaa wa ayb taraknaakum calayhi waa idinkaga tegaynaa wa acuunaa nasiya marka aljizyata jizyada can yadin naqdi ahaan iyadoo aan nasiya wa antum saagiruuna idinkoo dullaysan qaala wuxuu yidhi waradana ilayhim bilfaarisiyati wuxuu kula hadlay luqadoodii faarisiyadana waa kula hadlay ayb radaanada waxaa la yidhaha luqada aan carabiga ahayn ayaa la dhahaa radaanat alacaajim waa luqa oo kale luqadoodii buu kula warramay wa antum hayru maxmuudiin wa antum idinka oo hayru maxmuudiina aan kuwa la mahadinaya aan ahayn fain abaytum haddaad diidaan naabadnaakum calaa sawaa waa idiin tuuraynaa wax heshiisa nagama dhexeeya si eg annaga idinkaba ogaa waan ogaanaynaa inaan dagaal xarbi xarbi inaan nahay qaaluu maa naxnu biladii nucdi اljizya annagu ma nihin kan siinaya jizyo walaakinaa nuqaatilukum waa idinla dagaalamayna faqaaluu waxay yidhahdeen yaa abaa cabdillaahi alaa nanhadu ilayhim miyaanaan u kacaynin qaala laa maya qaala fadacaahum halaaثata ayaam saddex maalmood buu ugu yeeray ilaa mili hada uma qaala inhaduu ilayhim ukaca qaala fanahadnaa ilayhim waa ukacnay fafataxnaa dalika alqasra qasrigaa marka waa furanay qaala wafi lbaabi can buraydata wanucmaan bni muqarin wabni cumar wabni cabaas waxadiidu salmaan xadiidu xasanu laa nacrifhu ila min xadiidi caطaa'i bni saa'ib marka xasanu ligayrihi qaala wasamictu muxameda yaquulu abulbaktari lam yudrik salmaana liannahu lam yudrik caliyan ma soo gaarin wasalmaanu maata qabla caliyin buu dhintay qaala waqad dahaba bacdu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi sal ll l slam wagayrihim waxay ku tageen ilaa hada kan wara-ow waxayna arkeen an yudcow qabla alqitaal gaalada in loo yeero dacwada loogu yeeray iyo towxiidka dagaalka ka hor wahuwa qowlu isxaaqa bni ibraahim qaala in taqadama ilayhim fi dacwa dacwadu hadday u hormartay faxsanuu yadcuuhum yakuunu dalika ahyab waa ugu waa u yeerayaa haddana mar labaad sidaas ayaa u cabsi badan iyaga oo inay soo islaamaan ay keeni wa qaala bacdu ahli lcilmi laa dacwata alyowm ahlucilmiga qaar ka mida waxay dhaheen maanta wax dacwo ma jiraan waa un la weerarayaa keliya wax dacwo oo la gaarsiinayo leanna islaamku waa fiday nin walbaana islaam waa maqlay waqaala axmedu laa acrifu lyowma axada yudcaa anu ma ogi ma garanayo yihi maanta qof loo yeerayo wa qaala shaaficiyu laa yuqaatalu lcaduwu cadowga lala dagaali maayo xataa yudcaw ilaa looga dacwo laga siiyo ilaa an yucjiluu can dalika arrintaa inay ka dedejinayaan maaha hadday weerarkii la soo boodaan de markaa waa lala dagaala dabcan lama sugi karo fain lam yafcal hadduunan samaynin faqad balagathum dacwatu dacwadii waa gaartay haddii sidaa una yeeline dagaalna uu markaa galo dacwadiida waa gaarteen isaga mar kastaa wuxuu wuxuu leeyahay dacwaha la siiyo mar kasta ilaa in xaala idiraar ay timaado maaha ayb ee dacwadu lafteeda marka qoladaa dacwo waa gaartay iyo ma gaarinta lafteeda dee dacwadii dacwada gaaraysaa waxaa la rabaa inay dacwo saxeixa tahay dacwo aan sax ahayn hadday gaarto oo islaam si qaldan uga tarjumayso oo kale wax macnaa ma leh taas oo kale ayb islaamku marka mabaadi'diisa iyo asaasiyaadkiisa inuu gaaraan laga rabaa mabaadi'da islaamku waa maxay islaam wuxuu ugu yeeraa ko waa waa tawxiidka tawxiidkii ma laa ilaha illa allahu macnaheeda waajibaadka daahirka ah muxaramaadka daahirka ah risaalada nebi moxamed sal alla ly slam inay qof walbaa waajib ku tahay iyo waxyaabahaasaa la rabaa marka inay gaarto inay ayaku u fahmaan sidii abubakar iyo cumar u fahmeen qasab maaha taas nacam lama gaari kara laakiin waxay tahay waxaa laga rabaa un wax saxa inay gaaraan maanta marka dadka gaaladii maxay ku sameynayaan iyaga laba nooc ru'aso iyo atbaac ru'asada islaamka collaysanayso dabcan way fahamsan yihiin islaamku waxa uu yahay ilaa ninku lama dagaali karo waxuunan fahamsanayn kuwa atbaacda waayo laakiin kuwa lagu ciyaaray oo iska wax magaradka ah iyaga wax magaradkooda islaamkii ayagaa u suureeyo ayagaa u sheego waxay ka bixiyaan marka suwar islaamku ounan ahayn iyo wax uunan ku tilmaanay inay dadkooda ugu sheegaan oo waxay yidhahdaan islaamku saasuu idin yeelaa kanuu sameeyaa waxaanu idinku samaynaa kanaa la idinku samaynaa iyagii meel cidla ahay marka islaamka ka naceen dadkii kuwaasoo kale marka miyaynan waajib noqonaynin in islaamka saxda ahay loo sheego ilaa nin baaba been u sheegayo qaldaayeen ayb iyaga marka hadday icraad sameeyaan ama diidaan ama ka jeestaan waa baab kale ayb haddana hadda firaq islaamiyaa loo yaqaanaa xataa kuwa baatiniyada islaama isaga tiri gaa gaalada islaama isaga tirinaya firaqan baatiniyada ah dacway wadaan gaalay dacwo siinayaan haye ninkaa marka baatiniga isagaba aan muslimka ahayn ee haddana loo fahmay wuxuu wado inay islaam yihiin ninka u fahmay ma dacwaa gaartay marka wax gaaray male baatiniyada qaar farjiga iska caabudayaan kuwa wax daran caabudaya haddana yani ayagii muslin uun sheeganayo qaadiyaaniga kadalika wuxuu aaminsan yahay risaalo nebi moxamed ka dambeysay rasuul ka dambeeya inuu jiro wax tiro badan baa adduunyadan iska ordaaya ayb gaalkiina marka wuxuu kuleeyahy aniga muslim waa arkay ha qofkaasaan la kulmay waa la sheekaystay islaamka uu ii bandhigay waxaas ma ku qanacsan ma ku qanci karo waxa wax u bandhigaayana waa baatini ama wax lamida ayb qala اlimam abu ciisa bab xadaثna mxamed bnu yaxya alcadaniy اlmakiyu wayukna babi cabdillaahi alrajul الصaalixu tirmidi baa dhahaya alrajul الصaalixu huwa bnu abi cumar wayukna babi cabdillaahi waa jumla muctarida isaga ma wato ama keyrkiis baa wato ayb alrajul الصaalixu huwa bnu alrajul الصaalix iyada lafteeda marka inuu isagu tirmidi leeyahay waa suuragal huwa bnu abi cumar laakiin man duna tirmidi unbaa yeelana qala xadaثna sufyaan bnu cuyayna can cabdilmalik bni nawfal bni musaaxiq wahuwa alcaamiriyu caamiru quraysh maqbul can bni cisaamin اlmuzaniy ibnu cisaam almuzani laa yucrafu xaaluhu ayb can abiihi aabihi marka waa cisaam almuzani wa kaanat lahu suxbatn bou lahaa qaala kana rasuulu llahi sal l slam bacata jeyshan aw sariyatan bou diray yaquulu lahum idaa ra'aytum masjidan haddaad masjid aragtaan aw samictum muadinan muadin haddaad aragtaan nebigu adowciyadan diraya yaquulu lahum wuxuu dhahayay haddaad masjid aragtaan ow samictum muadinan ama aada muadin maqashaan falaa taqtuluu axadan qofna ha dilinina qaala hada xadiidu xasanu gariibu wahuwa xadiidu bni cuyayna meeshaa marka madbuucu xadiidun gariib bisuu dhigaa maxaa ku yaal ade adigana maxaa ku yaal faaraxdee ayb madbuuca tirmidigu wuxuu qorayaa madbuucaadka qaarkood xadiidun gariib bis mubaarak fooriga iyo ciraaqi iyo sharaxooda iyana waxay qorayaan xasanun gariib makhduudaadkuna saasay qorayaan tuxfatul ashraafkana saasuu qoraa tuxfaha sidaan u qoraa lacalla xadiidkan haddaad tuxfo ka raadi lahayd see u raadi lahayd a tuxfatul ashraafka haddii aada ka raadi lahayd see u raadi lahayd saxaabigiisa magaciisa cisaam almusani wuxuu ku socdaa hamza xuru mucjam waay waa muratab bilxuruuf alhijaa-iya caynkaa tegay saadkaa kusi cisaama aada raadisaaye ou keenaa marka hadday jiraan hadda ninkan marka cisaam wiilkiisa keliya ka wariyay ibnigan marka meesha cisaam marku keeno wuxuu leeyahay ibnu cisaam can cisaam xadiidkanuu qoraa marka xadiidkan marka u qoro kadib muxuu soo wax u qoraa marka meelaha uu ku jiro sheega daal taa siin uu qoraya daalku waa abu daawuud ta'da waa tirmidi siinku waa nasaa-i ayb ta'da markuu qoro kale ayuu wuxuu sheegayaa markaa kitaabu siyar uu leey meeshii uu tirmidi uga soo bixiyu sheegaa marka kitaabu siyar ayuu keenayaa kadib buu marka xadiidkii can moxamed ibni yaxya alcadaniyi can sufyaana bni cuyaynata can cabdilmelik bni nawfal bihi wa qaala markaasuu leey xasanun hariib ayuu yii marka waqaala xasanun hariib xukunka tirmidi marka waa ku sheegaa isaga meeshaas haddii marka nusakhu iskhilkhilaafaan waa loo noqdaa misiga misiga ma yaallaa maktabadda ka hore ma filaayo maa ku arag mararka qaar in wax laga derdira waayahay anukatu diraafka haddii uu yaallo xataa waa isla isagii waa ku dhex jira ayb wa huwa xadiidu bni cuyayna qaala baabun fi lbayaati waalgaaraati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lbayaati miridda mirid qofka in la miro oo xilli habeennimo ah cawo la weeraro cawo weerarka walgaaraati iyo weerarada qaala marka cawo qofka marka la weeraraa dabcan dacwey waxba looma bandhigin way maba loo jeedo ila waaba mugdi baaba lagu weeraraa qala xadaثna alanصaariyu qala xadaثna macnu qala xadaثanii malik bnu anas can xumaydin can anas xumayd aطawiilkan ana rasuula اllahi sal ll slam xiina kharaja ilaa khaybar marka uu baxay atahaa leylan buu yimid habeennimo wa kaana ida jaءa qowma qola hadduu u yimaada bileylin habeen lam yuqir calayhim ma weeraraynin xataa yusbixa ilaa uu waa beriisto falamaa asbaxa markuu waa beriistay kharajat yahuudu yahuud way soo baxday bimasaaxiihim dembiilahooda iyagoo bimasaaxiihim aaladda ay wax ku qotaan yaambadooda iyagoo wato iyo wamakaatilihim dembiiladooda falamaa ra-owhu markay arkeen qaaluu muxamadun muxamed waafaqa wou waafaqay wallaahi baan ku dhaartay muxamadun ilkhamiisa ciidanka jeyshka faqaala rasuulu lah sal l slam allahu akbar kharibat khaybar inaa idaa nazlnaa bisaaxati qowmi fasa'a sabaaxu lmundariin ayb qaala xadaanaa qutaybat wamaxamed bnu bashaar marka habeenkii inaan marka weerar xataa haddii habeenkii lasoo qaado waxay noqonaysaa marka ilaa waa beriga in la sugo sida fiican xadiidkan uu tilmaamayo waana bannaan tahay in habeennimo lafteeda la weeraro qala xadaanaa qutaybatu wamaxamed bnu bashaar qaala xadaanaa mucaad bnu mucaad can saciid bni abi caruubata can qataadata can anas can abi alxata ana nabiya sal l slama kaana idaa dahara calaa qowmin wuxuu ahaa qol haddii uu ka adkaado aqaama bicarsatihim halaatan bannaankooda meesha yani magaalada banaankeeda ama meeshay degaankooda banaankiisa sabada ayuu halaatan saddex maalmood fadhinayay ayuu ku nagaanayay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wa xadiidu xumaydi can anasi xadiidu xasanu صaxiix waqad rakasa qowm min ahli اlcilmi fi اlgaarati bاlleyli ayay ruqseeyeen habeennimo weerarka ah wa an yubayatuu in la miro wa karihahu bacduhum qaarkoodna way naceen waqaala axmed waisxaaqu laa ba'sa dhib male an yubayata alcaduwu leyla cadowga in habeennimo la miro wamacnaa qowlihi waafaqa muxamadun ilkhamiisa yacnii bihi ljeysh waxaa loo jeedaa marka jeyshka hada akhiru wallahu aclam wsala allah wslam ala nabiyina